Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabelle oo muddooyinkii dambe ku howlan horumarinta wax soo saarka beeraha Hirshabelle ayaa xadhiga ka jartay kanaalka Gafuji oo ka mid ah kanaalada ku yaala magaalada Jowhar caasimadda maamulka Hirshabelle. Kanaalka ayaa waraabiya beeraleyda ku dhaqan Jowhar waxaana dayactir ku sameeyay hay-adda FAO oo kaashanaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle ugu horeyn qaar ka mid ah beeraleyda ku waraabta kanaalka gafuji ayaa u mahad celisay hay-adda faw iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle waxaa la yidhahdaa deegaankan kana ee maanta loo dayactiray kanaalkan kambaniga noo dayactiray waxaa waaye waa faw aad iyo aaday u mahadsan yihiin aadaan ugu dayacnayn laakiin maanta waxay ka bilowda annagoo madaxdeen ay nala joogaan waxaan ka mahadnaqaynaa shaqadii naloo qabtay waxaan leenahay kanaalka maanta waa noola fasaxay iyadoo goobjoog yihiin madaxdii degmada iyo wasaaradda beeraha ka socota waxaan leenahay aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waxaan maanta soo dhawaynaynaa oo xerigjarinaynaa kanaalka gafuuji annagoo baahi badan u qabni beeraleyda oo wax badan baahidooda ay taagneed maanta waxay helayiin waraabkoodii oo nabad qabo dhanka kale guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa bogaadiyey shaqada ay hayaan wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo hay-addii fulisay howlahan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin runaantii wax lagu farxa waaye maantana aadaan ugu farxsannahay inaan idinkala soo qayb galo xerig jarka ama magaciisii furitaanka kanaalkan gafuuji waxaan leeyahay wax fiicnaa la qabtay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle mudane maxamed sheekh maxamuud ayaa ka warbixiyey muhiimadda kanaalkan uu u leeyahay beeraleyda jowhar waxaa maanta aan aad ugu faraxsanahay kanaalkan wuxuu ka mid yahay kanaaladii ugu horreeyey oo wasaaradda ay gacanta ku qabato inta inta aniga aan joogo maanta maalmaha kale way iga duwan tahay sababtoo kanaalkan wuxuu yahay kanaalkii ugu horreeyey oo aan dhagax dhigo maanta waxaa sharaf ii ah haddana inaan maanta aan joogo aan nasiib u yeesho inaan xarig jaro horta farxad gaar uu leeyahay sidoo kale waxaan u mahad celinaa beeraleyda ka faa'iidaysan doonto kanaalkan oo gaaraya cabirkiisa shan shan kilomitir iyo shan kilomitir iyo konton mitir waxaa ka faa'iidaysan doono beeraley ku dhowaad ilaa iyo saddex kun saddex kun iyo shan boqol oo beeraley inay ka faa'iidaysato aan rajaynaynaa kanaalkan ayaa ka faa'iidaysan doona beeraleyda ku dhaqan tuulooyinka garaash koongo daanyeerey iyo kuwo kale oo halkaasi ka dhow